halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington sidii aad warkaba ku maqlayseen waxaa lagu dhawaaqay natiijo hordhaca oo baarlamaanka jabuuti oo shalay la qabtay wasiirka arrimaha gudaha xasan dharaar hufane ayaa ku dhawaaqay natiijada qaybo ka mida gobolada dalka dadka la socday ku dhawaaqista doorashadan iyo natiijadan waxaa ka mid ahaa faysal mukhtaar cabdulaahi oo ka mida khubarada la socota doorashadan maxamed colaad xasan ayaa kula xidhiiray khadka telefoonka minneabolis waxaana ugu horreyn weydiiyey sida loogu dhawaaqay doorashada wasiirku mar dhoweyd ayuu idaacadda jabuuti raadiyoga telefisonka jabuuti soo fadhiistay oo uu maaragtay natiijadii ku-meel gaarhka ahayd uu sheegay sidii loo kala helay dadkii maaragtay codbixinta ku qornaa intii codka maaragtay ay ka dhiibatay iyo codadkii ansaxay iyo kuwa aan ansixin iyo natiijada ay axsaabtii ku loolamaysay ay kala heleen waa gartay markaad fiiriso shan iyo lixdanka kursi ee baarlamaanka ee loo tartamayay ee loo baratamayey ee xisbiyada isbahaysiga mucaaradka iyo dowladda isbahaysiga dowladdaba ay u baratamayeen sidee loo kala helay marka wallahi horta colaado hadda way adag tahay inaan la sheego siday wax u kala heleen waayo wax badan baa dhiman guddigii madaxa banaanaa weli natiijadii rasmiga ah kuma dhawaaqin maaragtay natiijadii rasmiga weli waa la sugayaa sida uu qaanuunku dhigayo qaanuunka cusub ee jabuuti hadda oo ah ku lagu dabaqay un imika ahaan la hirgeliyey doorashooyinkani waxa uu dhigayaa maaragtay qoladii hesha ama axsaabtii hesha maaragtay aqlabiyadda inay yeelanayso boqol kiiba sideetan kuraasida baarlamaanka ah boqol kiiba labaatanka kale soo harayna ay ku tartamayaan axsaabta kale ee aqlabiyadda laga helay kuwaasoo weliba shardi uu jiro in ay helaan toban boqol kiiba toban natiijooyinka doorashada inay ku guulaystaan kuwaasaa laba boqol kiiba labaatanka loo qaybinaya marka weli ma kala cadda maaragtay maadaama ay isku dhadhow yihiin loolankan maaragtay doorashada natiijada soo baxday ay aada isku dhow yihiin labada isbaahaysi ee mucaaradka iyo muxaafidku ma aqlabiyad baa loo xisaabin doonaa boqol kiiba afartan iyo sagaalkaasi mise waxa weeyaan guddiga madax banaanidu siday ka yeeli doonaan haddii marka aqlabiyad loo xisaabiyo oo boqol kiiba afartan iyo sagaalka ay heleen axsaabta muxaafadka ayu loo iyo maaragtay natiijadu de sidaa ahaato weliba wixii dambe way soo bixi doonaan marka waxay noqonaysaa inay aqlabiyadda ay helaan xisbiga muxaafadku mucaaradkuna ay labaatankaas ay u tartamaan bay noqonaysaa waa markii ugu horreysay oo mucaaradku ay ka qayb qaataan doorashooyinka dalka jabuuti dhowr jeeroo horena way qaadiceen laakiin markan waxaad moodaa inay ka wada qayb qaadanayaan badankood natiijada sida ka muuqatana tiro fiican bay heleen marka maxay uga dhigan taha arrintan dalka jabuuti wax weyn bay uga dhigan tahay colad aada maaragtay waxay natiijadani ka dhigan tahay haddii ayba dee natiijadan ku-meel gaarka ay rasmi noqoto iyo haddii kaleba waxay ka dhigan tahay in maaragtay isbeddel weyni uu dhacay oo ah waagii hore waxaa dhici jirtay inay xisbiyadan xisbiga muxaafadka ama isbahaysi ha noqdo ama xisbigii hore r b b ay geli jireen doorashada inay si fudud ku badin jireen kuraasta baarlamaanka haddii tahay iyo doorashada madaxtinimada lakin hadda waxay natiijadani tilmaamaysaa in maaragtay loolan adagi weliba maaragtay aada u kulol uu kaga yimiday xagga axsaabta mucaaradka ah oo runtii natiijadu aada iskugu dhadhowdahay oo tartan maaragtay halisi u yimiday oo culays xagga mucaaradku ay yeesheen faysal mukhtaar cabdulaahi oo khadka telefoonka ee minneabolis si toos ugu jiray haatan waxaa nala soo xiriiray oo khadka toos si toosa ugu jira wariyaha iyaga jabuuti ramadaan muuse ramadaan natiijada rasmiga doorashada codadka guud ahaan wadanka sida loo kala helay wasiirku ma sheegay wasiirku uu sheegay haruunow laakiin natiijada kuma soo wada ururin meel keliya in xasan dharaar rufane wasiirka arrimaha gudaha jabuuti ugu dambeyntii gebagabadii wuxuu u kala dhigay gobol gobol jabuuti lixda gobol ee u kala baxdo iyadoo dabcan gobolka ugu weyn jamhuuriyadda jabuuti uu yahay gobolkan jabuuti wuxuu u kala saaray saddexda degme magaalo madaxda ay u kala baxdo raasdinka belbela iyo degmada balcaws oo ahta ugu ballaadhan in saddexda marka muu bixin haruunow tiro rasmiya tiro aan idhaahdo guud oo isku soo wada ururinaysa isku soo duuduubaysa dalkao dhan sidii dee codbixinta u dhacdo mid qudhan laga soo dhex saarayo hase yeeshee tirakoobkan xitaa waxaan aan idhaahdo natiijooyinkan kala kala duwan xitaa uu kasoo saaray gobol gobolka waxa uu ku salaynaya mar walba inay yihiin natiijooyin kumeel gaara waa gartay ramadan natiijooyin hordhaca natiijooyin hordhaca inay yihiin wa waa gartay ramadan tilmaamay caasimadoo kale jabuuti inay haruunow in yar ay kala horeeyaan sagaa boqol kiiba sagaal iyo afartan boqol axsaabta isbaysiga u m p axsaabta jabuuti boqol kiiba toddobiyo afartanna axsaabta xagga mucaaridka in u s n qaybta yar ee ka ka dhimanna boqolkiiba boqolkana waxa weeyaan waxaa helay c d u ga midoogan dimuqraadka dhexdhexaadka hase yeeshee waxaa badan lagu oo laleeyahay xag wa waa gartay ramadan may maqlaysaa khadkaaga telefoonkaagu aada buu xun yahay khadka adoo ku jira haddii aad dhinacu yaro dhaqaaqi karto way fiicnaan lahayd midda ku saabsan wararka natiijada ilaa haddana soo gaaraya maxamed colaa xasan wasiirku sida uu sheegay wuxuu sheegayaa boqolkiiba sagaal iyo afartan magaalada jabuuti oo magaalada boqolki ay ka codeeyeen siddeetan kun oo qof taasoo labalaab ka badan guud ahaan dadka wadanka dhan oo ka codaya boqol afartan iyo toddoba kun ayaa guud ahaan jabuuti ka codanaysay siddeetan kun oo ka mid a magaalada jabuuti ayay ka codaysay boqol kiiba afartan iyo sagaal marka sida la sheegayo codadkaasi waxaa helay xisbiga u m p boqol kiiba afartan iyo toddobana xisbiga u s n gobolada kale dad intaas dabcan aada uga yar baa ka codeeyey laakiin arinta xiisaha leh waxay tahay kuraasta shan iyo lixdanka ah saddex iyo toban ka mida waxaa lagu qaybinayaa boqolkiiba qofka qofka musharaxii inta uu ka helay degmadaas labayo kontonka kalena waxaa lagu qaybinayaa ninkii uga codbata ayaa codadka wada qaadanaya marka ilaa hadda ma cadda inta ay ka helayaan mucaaradku shan iyo lixdanka kursi ee baarlamaanka laakiin saacadaha soo socda ayaan kala ogaan doonaa ramadaan may maqlaysaa si fiican haruuno si fiican ayaan ku maqlaya waa gurtay marka wasiirku arrintan ku saabsan boqol iyo afartan iyo sagaalka ma magaalada jabuuti bay ka heleen xisbiga talada haye ee u m p halka u s n ay heshay boqol kiiba afartan iyo toddoba tiradaasi ma magaalada jabuuti keliya mise waa waddanka dhan taas inaan kala caddaynaa muhiima
inagoo kala caddeynna si deg dega in tirada boqolkiiba sagaal iyo afartanku iyo toddoba iyo afartanku jabuuti ayay ku kooban tahay magaaladan jabuuti iyo degmooyinka yaryare de nawaaxigeeda marka ay gobolada kale ma saameyso haruno se waxaa jira in jabuuti qodob sida sharciga baarlamanka uu dhigayo marka xagga coddheerida oo inta badan haddii uu cod yar xitaa ka horeeyo bilmetal magaalada magaala madax dhan jabuuti waxaa kasoo baxaya shan iyo lixdanka shan iyo soddon mudane marka aqlabiyadda waxa weeyaan shan iyo soddonka mudane sideed iyo labaatan ayay qaadanayaan u m p ga talada haya toddobada shan iyo soddon kilibana mucaaradkaa qaadanaya
waa garta marka taas sidaas waa loo sheegay durba way kala caddahay in sideed iyo labaatan kursi jabuuti uu qaadanayo xisbiga talada haya a
waayahay gobolada kale ka waran tojoora carta oboq maxaa iyaga natiijo ka yimid iminka marka a gobo iminka gobolka oboq oo kale boqolkiiba lix iyo sagaashan waxaa ku guulaystay u m p gobolka xale marka oboqna waxaa kasoo baxay in afar xildhibaan tajaro waxaa kasoo baxay in toddoba xildhibaan marka in tajara waxaa ku horeysa u m p da talada haya cali sabeex waa la mid dikilna waa la mid halka keliya ee la is odhan karo in mucaari in in cali sabeex waxaa laga helay hal xildhibaan aan idhaahdo in lix mudanaa kasoo baxa hal xildhibaan waxaa helay mucaaridka shantii kale waxaa helay u m p ga ahayo talada dalka jabuuti
waa garta marka guud ahaan haddaa isku darto ramadan su-aasha ugu dambaysa tirada tirada kuraasta ee mucaaradku heleen waa imisa lixdanka kursi aqlabiyadda waxaa loo badinaya ee baarlamanka jabuuti ka kooban yahay aqlabiyadda waxaa loo badinayaa in labiyo konton ku dhawaad labiyo konton kursi in isbahaysiga hayo talada jabuuti ee u m p uu ku guulaystay waayahay tiradaasi kama dambaysta ah dhow waxaan kasoo sheegi doonaa waa kumeel gaadha idaacadaheena dambe ayaan ku sheegi doonaa natiijada kama dambaysta ah aad baad u mahadsantahay ramadaan aad baad u mahadsantahay ramadaan